Isbuucyaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Sanaagta Dr Maxamed Abuukar Suudi ayaa dawooyin iyo agab kala duwan gaarsiiyay xarumaha caafimaad ee ku yaala degmooyinka Waridaad iyo Dhanaano ee gobolka Sanaag munaasabadda wareejinta agabka iyo daawooyinka waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda horumarinta caafimaadka Somalilan waxgarad iyo dhakhaatiir Dr Maxamed Abuukar Suudi isbuuca wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Sanaag ayaa ka warbixiyay agabka iyo daawooyinka waxa weeye waa agab isku dhafan oo ka mid a agabkii tallaalka kii dhelifariga ee dhalmada kii dawooyinka guud ee xanuunada guud iyo kii tallaalka iyo iyo iyo iyo faleebooyinkii run ahaantii waa dawooyin isku dhafan oo dhinac walba wax inaga tari doona insha allah biidnillahi alkariim waxaan rajaynayaa in dad badan looga faa'iideeyo oo baahi caafimaad u qabay waxaan kale halkan aan uga bogaadinayaa shaqaalaha caafimaadka oo run ahaantii iyaguna heegan ku jira in ay dadkooda caawiyaan oo la shaqeeyaan iyaga oo volunteer imika ku shaqeynaya oo horena uga shaqeynayay insha allah biidnilah dad badan baa ka faa'iidaysan doona waxaa la iisoo ribood gareynayay in taba ay shaqaday socoto oo ayaamahan laga foolinayo oo halkan lagaga umulinayay hooyooyin weliba riska guruuba oo dhiigooda oo aad u hooseeya oo uu yahay lix garaam meelaha qaar ka mid ah bulshada deegaanada waridaad iyo dhanaano ee gobolka sanaag ayaa u mahadceliyey isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka sanaaga aad iyo aad baan horta uga mahad celinayaa isuduwaha iyo bahda caafimaadka ee noo keenay xanaanadii noo daafuray ee agabka markaa isugu jira dhowrka qaybood aad iyo aad baan u bogaadinayaa waxaanan leehay marka ilaahay miisaanka xasanaadka idinku daro isagoo aan muddo yaroo intaaba badanba joogin inuu markaa ka howlgalay isuduwuhu oo markaa uu hawsha dhexda u xidhay aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa waxaan kaloo bogaadinayaa tiimka kale la socda ee sida wacan u agaasiman shaqaalaha ay noo keeneen firfircoon ee da'da yar ee maaragtay hawshan ay u soo xuleen iyagana aad iyo aad baan u soo dhoweynayaa oo u bogaadinayaa suduwaha caafimaadka iyo wasaaradda caafimaadka iyo waxa weeyaan cid kasta oo ka shaqaysay oo ka qayb qaadan aad iyo aad baa mahadsantihi dawooyinka iyo agabkan ayaa wax badan ka tari doona baahiyaha dawo la-aan ee ka jirta deegaanada waridaad iyo dhanaano ee gobolka sanaag